dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybta saddexaad ee barnaamijka garaadso aalaab aynu kaga hadalno guurka caruurta iyo guurka khasabka ee degdega ee gabdhaha iyo dhibaatooyinka ay gudniinku leeyahay dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo maskaxiyan caqabadaha gabadha markii lagu qasbo guurka aaday u farabadan yihiin intaa sheegtay dhammaantood waa caqabado jiro oo si sax ah gabadha markii oo yani guur aysan rabin yani lagu qasbo ama yani ayadoo aan gaarin da-aada guurka dhibaatooyin aad fara badanaa ka dhalanaya laba nuuc bay naqan karaan mid oo maskaxeedna waa naqan karaan mid oo yani yani wuxuu naqan karaa yani jireedna wuu naqan karaa inuu soo gaaro gabadhani caafimaad ahaan yani mid jirka ah oo wuxuu naqan karaa inuu soo gaaro tusaale ahaan yani in yani cuduro ama xanuuno ay ka qaado xilliga yani yani galmoodka ama gugashi ama ay ka qaada laga yaaba sidaas oo kaleeto inay dhib iyo xanuun ka qaada laga yaaba xilliga dhalmada ama fooshi iyo waxyaabaha lamidka awal ayadiiba caadadii dhibaato inuu ku qabta laga yaaba marka midda maskaxaanta waa jirtaa waxaa laga yaaba gabadhii ayadoo ciddii ka cararaysa ama arooskii ka cararayso inay bahlo ama dugaag u gacan gashaa suurtagala oo tusaale ahaan ay barato balwad ama dad kaleo asxaab kale ay yeelato noloshuna saas ugu adkaata iska suurtagala marka qofkii oo noloshii kasii dhaca caafimaadkeedu khatar sii gala iyo maskaxdeediioo laga yaabo inay si kale u wareegato aa suurtagala marka
waa tahay aad baa umahadsan tahay waxaan leexanayaa sheekh nuur amiin sidaad aragtiyada la bixinaya ka mid tahay waxaa laisku raacsan yahay in da-adda gabadha aysan u diyaarsanayn jirkeeda in lagu khasbo guurka oo sababta in jiraanteeda dhib uu soo gaaro haddiina qole dhinaca dhalmada oo jiraan aysan u bislayn gabadha maskaxiyan oo laga yaabo in noloshii qoyskii iyo dhismihiisa ay ka cararto in burbur uu ku yimaado qoys aan farxad ku dhismin marka marka laga hadlayo diinta islaamka da-ade ayaa laisleeyahay way xadaysay in gabadha ay ku guursan karto diintuse ma qabtaa in gabadha xor looga dhigo dooqashada qofka ay guursanaysa iyo diyaargarowgeeda jir ahaaneed inay guursato bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah watanaa walaatuma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allau aleyh wasalam wabacd aad iyo aada u mahadsan tahay waa su-aalo aada u muhiim ah mar walbana ay mudneed in la isweydiiyo dadkanu ay aada u ogaadaan wixii diinka islaamka uu ka qabo waa sidaan horeyna ugu soo hadalnay annagu mar walba waxaan nahay ummad islaama ayaanu nahay waxaa ilaahay uuna siiyey subxaanahu tabaaraka wa tacaala diin diimaha ugu quruxda badan uu ilaahayna siiyey oo ah diinta islaamka ah haddana ilaahay asigaa noo dejiyey haddana ilaahay wuxuu noo soo diray nebi ambiyada ugu kheyr badan oo ilahay noo soo diray nebiyada ugu kheyrka badan oo ah nebilaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam oo noo soo diray nebiga caleyhi salaatu wasalaamna sunnadiisii in la raaco aad ay ugu fadli badan tahay nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd xaasaskiisii umuna caaisha radia allahu canha marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddana wuxuu leeyahay markii ay tahay su-aalahaag waxaa ka mid ahaa in ka waran in oo gabdhaha guurka qasabka oo kale iyo in lagu dilqiyo oo kale sideedaba ma qurux badna in gabadha guur qof aysan rabin in lagu qasbo sababtoo ah nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay tasawajuu alwuduuda alwuluuda guursada jaceelku guursada gabdha wax dhalayana guursada inta ayaynu kusoo gebagabeynaynaa dhegaystayaal qaybtii saddexaad ee barnaamijka garaadso intaynu ku kulmi doonno qaybta xigta sidaa iyo nabadgelyo